الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى منزلka oo muxkamka ah wuxuu noogu caddeeyey oo noogu bayaaniyey nolol walba oo ay bani aadamku u baahan yihiin habkay ugu noolaan lahaayeen allah subxaanahu wa tacaala wuxuu aada uga warramay nolosha ku saabsan usrada oo ka dhaxaysa sawjka iyo sawjadiisu sida ay u wada noolaanayaan iyo waxa dhex yaalla mawduucahaan wax ka soo qaadan doonaana wuxuu yahay haddii allah qadaro xuquuqda ay isku leeyihiin sawjka iyo sawjadiisu allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waxaa ka mid a aayaadka awoodda rabbi ku tusinaya allah subxaanahu wa tacaala inuu nafsadiinna idinkaga khalqay oo idinkaga sameeyey aswaaj iyo haween aad ku xasishaan oo aad ku degtaan maxaa yeelay dumarka waxaa asal ahaan laga abuuray rijaasha waayo xawaa aadam feertiisa ayaa laga abuuray si uu u weheshado ooy sawjo ugu noqoto oo ugu xasilo ugu dego allah wuxuu yidhi rabbi wuxuu dhexdiina dhigay mawadda jacayl iyo naxariis rabbi subxaanahu wa tacaala xigmadiisu waxay keentay in rijaasha iyo ay haweenkuwa isdoonayaan oo labadoodana la kala khalqay ay isku xasilaan wada noolaadaan nolol hagaagsan oo ay maxabba iyo naxariisna isu qabaan arrinkaa isaga aayaad ayaa ku sugan iyo xibrooyin tusinaya awoodda allah aayaadkaasu waxay ugu sugan yihiin oo kuwaana iyo caqli qaata waa dadka fakeraya oo diinta eegaya oo rabbi waxdaaniyadiisa garanaya subxaanahu wa tacaala halkaa waxaa laga ogaaday rijaasha iyo dumarka isqabaa inay yihiin kuwa raxmad iyo dhaxeeyo haddaysan maxabo isu qabin asaan naxariisu ka dhaxayn asaan qof walbaa markau qofka kale u yimaado dhibkii ou soo maray ousan ku iloobaynin waxa ka dhexeeyaa nolol maahan ee ha kala tageen waxa ka dhexeeyaa guur maahan ee waa dulli iyo dalahaan xumo waxayna soo gelayaan labadii qofood ee uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam isnaynta iyo khamiista marka dadka dembiga loo dhaafayo iimaan kale alla wuxuu yidhaha utrukayni haadaa xataa yastalixa labada dagaasan ka taga ilaah ay ka heshiinayaan oo ay qalbi wanaagsanayaiyo need fiican isku soo qaabilayaan sawdka iyo sawjada isqaba oo wada nool mawaddo iyo raxmad iyo wanaag haddaysan isu qabin camalkooda si loo rafacaa way adag tahay wax wanaaga inay alla ka gaadhaan way adagtahay agtiisa ilaa ay ka laabanayaan arrintaa ayada ah ninka iyo haweenta isqabaa waa in ay noqdaan laba qofood oo qofba markuu qofka kale u jeedo isku farxaya hadday kala naxaan caro allay kala kororsanayaan ee wanaag halkaa ka gaari maayaan sidaa darteed ayaa loo fasaxay dadku hadday wada noolaan kari waayaan inay kala raaxistaan oy dhulkaa waasica kala aadaan oo ay kala tagaan arrinka loo fasaa sidaa weeye wajacala baynakum mawaddatan wa raxma aayaddan ayadaa u fiirso marka ugu horraysa aayaddaasu waxay sheegtay litaskunuu ilayha axadka aan guurka ku jirin oo aan deganayn waxa uu ku sugan yahay deganaan la'aan si kastoo adduunka dhaqaala loo siiyo si kastoo caafimaad u qabo qofka aan qofka qabo oo nolosha la wadaagtaa ma deganaa niyadiisa idmi'inaan ma lahan xasilooni ma jirto mana ka suuro gasha inay ka dhacdo sida nusuusta laga garanayo waxaa lagu degaa oo qofka dejiya jirkiisa oo maskaxdiisa juusgareeya oo si walba uu qofku ku noqdaa qof degan waa guurka islaamiga ah waa guurka lagu degayo waa midka diinta islaamka sideeda laysu guursaday oo lagu wada nool yahay kan erayga iyo col iyo nabad maahan loogu mahmaaha maahan col iyo nabad maahan baad maqlaysa ilaahna waxau yidhi wajcala baynakum mawaddatan wa raxma mawadda iyo naxariis ayaa dhexdiina uu alla dhigay dad isjecel isu naxariista isu dulqaatay isu wanaajiya qofba qofka kala dhowro weeye dadkaasu sidaa haddaysan ahayn yay wada noolaanin nololu kama dhaxaydee axadka mu'minkaana iimaan ma lahan ilaa uu qofka walaalkiisa wanaag la jeclaanayo wax kasta oo naftaada u qabanaysa qofka u qabo allah qur-aanka wuxuu ku yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna ragga muslimka ahow haddaba dumarku waxay idin yihiin labis adinkuna labis baad u tihiin waxaa lagu matelay dharka la xidhanayo u fiirsa dharka la xidhanayaa meesha uu joog hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna macnaha meesha yaallaa waa macno weyn macnahaasu waxa weeye aratirkaagu waxau kuu qariyaa cawradaada waxau kaa dhowraa kulaylka waxau kaa dhowraa dhabowga waxau kaa dhowraa qurux darada ninka iyo haweenta isqabaana qofba qofka kale waxau ka dhowraa xumaatada iyo waxa uu cadaabku gelayo ama alla caradiisa kusoo gaarayso qofba qofka kale ayuu sabab ugu noqdaa wanaagga nolosha hagaagsan diinta oo la barto oo lagu dhaqmo iyo sida ridaha alle loo kasbanayo haddaan arrinku sidaa ahayn waxaa ka dhexeeya nolol maahane dulli weeye aratir waxaa kaloo aratirka loogu maselay ma garanaysaa dharka aad qabtid oo aad jeceshahay markaad dhowr maalmood qabtid waa uskag bow yeelanayaa in la dhaqo oo la waro oo la feereeyo oo la hagaajiyo u baahan yahay labada qofood ee wada nool markay saddex min iska soo ag toosaan maalinta dambe hadal baa dhex mari karaya waxaa lagaa rabaa inan yahay ninka inaad dhaqatid ood feeraysatid ninyow adna waxaa lagaa doonaya inaad inanta dhaqdid ood feeraydid waxaa lagu dhaqayaa oo lagu feeraynaya waa in loo dulqaatoo la waaniyo walal raalli ahaw la yidhaah oo la maslaxeeyo taas ayaa dhaqidda iyo feerada ah halkaasaa markau ninku carooday ba leedahay aniga isukay waal sideena adigu i tolatay isaguna ou leeyahy naasaydamadii maxaad doonaysaa oo rabbi ha laga xishoodo subxaana wa tacaala war maanta guurka jira guur yani lagu nasa ma ahan waxaadna moodaa inuu marayo guur alle laga magan galo rasuulka sala allahu alayhi wasalam ayaa waxau xadiid ku yidhi man raqiba can sunnatii falaysa minii wa min sunnatii annikaax axadkii aniga sunnadayda ka jeestaa iga mid ma aha sunnadaydana guurkaa ka mid ah muslimiintu waxay yidhahdeen ayagoo xadiidkaa sharxaya guurku markau dadka islaamka oo yani ay wanaagga ku kororsanayeen oy diinta alle ku faa'iidaysanayeen oo xaqa laysugu kaalmaynayey oo dadku ay noqonayeen allaha u naxariisto nin sawjadiisa wanaagga u dardaarmayo salaada alle u toosiya iyo allaha u naxariisto sawjad ninkeeda u toosida salaada oo wanaagga u dardaaranta ayuu qayma lahaa wanaagna lagu gaarayay laakiin maanta waxuu maraya ayay yidhahdeen ayadoon quruntan ayna qarni hore ay ka hadlayeen wakti ilaahay laga magan galo sidaa uu u badan yahay waayo waxaad moodaa dadku markay guursadaan diinta inay ka daciifaan waxaad moodaa in lagu yidhi shilin raadiya mooye sharci ha baranina waxaad moodaa inanta in lagu yidhi jikada inaad ku jirta mooye allaha jaliilka ha caabudin waxaad moodaa in lagu yidhi xaqa ha ilaalinin xijaab baad wadan jirtay dharka iska takfiifi gurga asagaa maraad ku eraydo iyo maraad ku qaydado iyo maraad ilmahaada inkaarta ku joog wax kalana ha qabanin saas ayaad moodaa in lagu yidhi oo rabbigiin ka xishooda xaqa ilaaliya war diinta islaamku sidaa ma hanayaan diinta islaamka la layicin oo dad islaam oo labis isu ah noqda rijaasha iyo dumarka labadaba saas ayaa la doonayaa war ninka islaamka haweentaad qabtid mara ayay kuu tahay maxaa yeelay aratirkaagu waxa uu jirkaaga ka ogay ayadu jirkaaga ka og tahay amaakinta aratirkaaga lagu qarinayay ayadu ku qarinaysaa sida cawradaada aratirku u qarinayay cawradaada iyo xeertaada u dalaysaa inanta muslimadbay ninku adigana saas oo kale ayuu kuu yahay war iswanaajiya oo walaala noqda oo diinta islaamka ilaaliya marka aad qof yani aada meel maraysid maradaada jaqantidaa laga dhowrtaa qofka kale maradiisa lama eego adoon taada kor u qaadan markaa taada kor u qaadataa la yidhi adon marada kor u qaadan meesha dhaqanti bay leedahay aye saas baa laysku ogaa maanta waxa weeyaan guur kastoo lagama dhiga aratir in laba qofood isu yihiin axadku axadka asaga nolosha la wadaaga ma waaninayo u dardaarmi maayo ma salaamayo ma raalli garaynayo dadka kale u dhoolla cadaynaya salaamaya dhaforadana ka baajiyeynaya yaa kuwii dadka la baajiyey ومن ربك بغتي سبحانه وتعالى arrimahaas arrimo loo baahan yahay ma ahan waxyaalaha kaloo cajaa'ibta waxaa ka mida labada qofood ee muslimiinta oo nolosha wadaaga waxaa laga garanayaa qofba qofka kale waxa uu jecel inuu isagu u dooro xataa naftaada oo dhibaataysan baad adigu ka dooraysaa sidau allah qur-aanka ugu yidhi wayu'tiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum almuflixuun dadka mu'miniinta naftooda ayay ka dooraan walaalahooda dhibaataysan bay u dooraan dadka walaalaha oo muslimiinta adoo inaad naftaada uga doorta la rabay bal ka waran qofka muslimka ee nolosha kula sii wadaagay bal ka waran qofka muslimka oo kuu noqday wasaaxibi biljambi oo dhinaca ku saaxiibteen ood sariirta kasoo wada toosteen ood ga-a wada huwateen sow asagu kaagama sii baahna mana ku habboona inaad wax walbood naftaada u jeceshay qofkaa u doortid wax walbood adigu doonaysa inaad ka saamaxdid waa u dulqaataa waana wanaajiyaa waayo dooridda walaalaha loo dooro waxaa ka mid ah qofka walaalkaa markau ku xumeeya inaad u dulqaadatid ood adigu walaalnimo iyo wanaag u muujiyid oodan marnaba dhaleeca iyo ceeb u soo jiidin taas ayaa lagaa doonayaa waxyaalaha dooridda taas ayaa ka mid a xuquuq aad leedahay adigu weyde naftaada waad ka qaadaysaa xaggaaga waad ka tegaysaa ilaah baad ka raal ka rilaya raalli ahanta dalbaydaa qofka walaalkaana waa wanaajinaysaa maxaa yeelay noloshu kula wadaagaa isagoo muslim haddana ah axadkii naftiisa bakiilnimadeeda laga dhowro waa liibaanay ayuu allah yidhi subxaana wa tacaala nafta bukligeeda qofka laga dhowraa waa liibaanay waa guulaystay darajo sare ayuu gaaray alla agtiisa ayuu riddo iyo raxmad ku leeyahay fa ulaa'ika huma muflixuun bu alla yidhi war dadkaasi waa dadka liibaanay oo wanaagga iyo darajada gaaro allah odhanaya war sow liibaan iyo darajo iyo wanaag dooni maydaan dadka islaamka war rabbigiin ka cabsada war nafsadiina ka doora war israali gareeya war dad walaalaha oo iswanaajiyo xaqa ku dhaqma noqdo wanaagga ilaaliya oo sida diintu tahay ugu socda rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixan wuxuu ku yidhi laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhihi maa yuxibu linafsi axadkiin iimaan kaamila lagama helin ilaa uu qofka walaalkiisa u jeclaanaya waxa uu naftiisa u jecel yahay riwaayad kale ayaa waxay ku kordhiday oo min alkhayr ah waxa khayra oo naftaada u jeceshay waa inaad walaalahaaga u jeclaataa qofka walaalka ah waa inaad jeclaataa wanaagna u haydaa isna wanaajidaan lianna allah qur-aanka waxau ku yidhi inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum mu'miniintu ayaga oon baa walaala ah ee dadka muslimiinta u islaaxa dhexdiina ah ku dadaala war haddii muslimiintu walaala yihiin oo islaaxa dhexdooda ku dadaalaan war waxaa aad ugu sii daran inay islaaxa ku dadaalaan oo isu wanaajiyaan oo isu dulqaataan oy wax isu sheegaan oo qofba qofka kala raalli galeeyo waa ragga iyo dumarka isqaba oo muslimiinta islaax baa la yidhi lama odhan hays qabanina lama odhan yaa qofku qofka kale u xumaanin laakiin waxaa la yidhi yaan xumaan caloosha laysugu haynin ha lays wanaajiyo ha laysu dulqaato islaaxna ha lagu dadaalo war ninka iyo haweenta isqabaa waa inay is-aaminsan yihiin war qofba qofka kale waa inuu khayaanada ka ilaaliyo war laba qofood hadday shirka yihiin oy nolol wadaagaan amay xoolo wadaagaan ilaah baa saddex ku ah xadiis waxau caddaynaya haddii midkood midka kala khayaano alla waa ka dhex baxaa naxariistiisau kala tagaa guryaha waxay fidnadu uga taagan tahay inantu waxay leedahay ka tabco baraka beela nin awalowsan noqon doonin waa nin soomaaliyeed ninku waxau leeyaha waa naag soomaaliyeeda ma naag soomaaliyada run loo sheegaa warkeeda se la dhegaysaa balaayay la qaylinaysaa markaas ayaa sidaa lagu wada nool yahay xaaladdu markay halkaa noqoto awlaadda warka ay u sheegaan ayaa ilaahay ka dhigaa war aan ilmuhu wax ku qaadan waxaad moodeen libax wax gaadaya qofba qofka kale waxau iska kaagicinayaa waxaan loo baahnay oo rabbi ha laga cabsado subxaana wa tacaala aawa noloshii islaamiga aheed aawa guurkii hagaagsanaa iyo guryihii deganaa aawa dadkii marka lasoo booqdo wanaagga la arki jira iyo xajaa'ibta gurgana nuurku ou kasoo bixi jira dadka halkaa kuwooda nool sharafta iyo qiimaha iyo walaalnimada ka dhaxaysa iyo sida qofba qofka kale u qadarinayo shaqadii qofka kale qabanayana qofka kale u qabanayo caaisha radia allahu canha waxaa lagu yidhi rasuulka ka waran sala allahu alayh wasalam markuu gurgiisa joogo kaana fii mihnati ahli reerkiisa ayuu u shaqayn jira bay tiri marada ayuu tolayey rida ayuu lisayey dabka ayuu shidayey sala allahu alayh wasalam salaada marka ay soo xaadirtana kaanamaa waaba isagoo nagaranayn bay tiri sida cibaadada alle ugu ordayo maanta dadkii noocaasay ma lahayaa dadkii noocaasay ma lahayaa waxaa la doonaya in la yidhaha waa la wada noolyo waa la wada joogaa maxaa lagu wada joogaa waxa lagu wada jooga mataqaanaa waxa ay yihiin waa laba qofood oo jeel ku jirta oo laba qabiil oo dirisan laga soo kala xidhay jeelkaas ayaa qasab isuu geeyo oo booliska meesha ku ilaalinaya mooy isma arki karaan markaasaa midna derbiga usii jeedaa midna derbiga jeel bay ku wada jiraan ninkay haweenta isqabaa jeelkaas ayaana qasab isugu keenay mooye dad israba ma ahayn macnuhu waxa weeye inantu waxay ninka isaga guursanaysaa isaga ag fadhidaa bal yaadan coomoomina waa intaasood xoogaa ilmaa ka heshid ilaw barakadaha naga qaadi isaguna meesha waxa u fadhiyaa saaxiibadaha naagay qabaane yaa la dhihi hebel islaamahu ka baqaa marka islaanaad guulguusho aad lahaatid oo canaanatid hadduu yani walaal seetaa iyo abbaa iyo ku yidhah waxu sida hiyaan lagu dhihi naagtu ninkaa way u talidaan ayadoo haddii magaceeda magaciisa ugu yeeri lahayd oo hebel oran lahayd waxay ka baqanaysaa in la yidhaha alla naagtu ninka way u dhimanaysaa bal eegaas oo haddaadan u dhimanin awal maxaad kasoo daba doontay rabbi maa ka baqataan subxaana wa tacaala war diinta islaamka yaan lagu cayaarin war xaqa yaan lagu tumanin war sharcigu sida uu yahay dad ku socda hala noqdo xaqa hala ilaaliyo waxaa loo baahan yahay qofka muslimka inuu dhowr su-aalood isweydiiyo hadduu doonayo sawaadkiisu inuu noqdo mid najaxa oo daa'ima oo liibaan badan oo ku gaaro haddaad doonaysid guurkaagu inuu sidaa noqdo naftaada su-aal su-aalaha soo socdo marka koowaad waxaad naftaada weydiidaa ma ka murgaysaa oo ma ka fakeraysaa qofka aad jeceshahay inuu liibaano qofka aad jeceshahay inuu liimaan gaaro qof ku fakeraya ma tahay waayo qofka aad guursanayso nolol la wadaagaysa waa qof niyad aad wax u haydid niyadda qofkaad u haysa iyo wanaagga inuu liibaana ma rabtaa awalan isweydii liibaantiisa haddaad ka fakeraysid wax kastow ku liibaanaya ka shaqaynin iyo naag waxaad doonta ahaade midda kale ma shucuuraysaa oo qalbigaaga dareen ma ku jiraan oo ragba ma u haydaa qofkaas aad jeceshay ood nolosha la wadaagaysa camallada iyo adduun iyo aakhira waxa uu camal u baahanyay oo ku liibaanaya inaad ku saacidid ma kugu jirtaa qofkaa saacid oo wanaagga sabab ugu noqo ma kugu jirtaa qofkaa badbaadi oo dhibaato badan marka ay soo gaarta la qaybso oo wanaagga usheeg mase waxaa kugu jirta adiga calooshaada aad ka buuxsatid saad doontana aada ugu raaxaysatid waa ku waxa aad ka fakeraysaa dib waag waxa ayiin ashyaada qofkaas ou jecel yahay iyo danaha ou doonayo inuu gaaro oo u adduun iyo aakhira liibaana ma ka fakeraysaa ma kugu soo dhacsan tahay oo shucuur xamaasad ah ma kugu jirtaa inaad jeceshahay mar walbaba khilaaf haddou idin dhex maro inaad khilaafka adigu xallidid dhib haddou yimaado adigu dhibka inaad tirtirtid haddii laysku xumaado adigu inaad dulqaadasid xuquuqdaadana aad iska daydid dareen noocaasuma kugu jiraa bal isweydii haddousan kugu jirin guur kuu suurageli maayee haddii kale guurkaagu mid lagu khasaaro noqonayaa ma ka fakeraysaa oo ma dareensan tahay oo ma ku dalaalaysaa xayaatadiina sawjiyada ah oo wada noolaashada ah oo awlaad xalaal ba iyo wixii ilaahay idiin baneeyey oo istimtaaca inaad kala gudataan inuu daa'im noqdo raalli ma ku tahay oo arrinkaas arrin aad ma doonaysaa mase waxay kula tahay markii inan aad dhashid ama alcanu ku dhasha inaad tidhahdid gablan gabar baan ka dhalay ama moomina daw aad ujeeda hadalaan ka soo tegey walaa udhow inaad ka fursaa doonaysaa bal isheeg waxaad ku fakeraysid waxa aad ku fakeraysaa qofya waa maxaa dib u fiirso haye diyaar ma u tahay haddii arrin arrimo ay dhacaan inaad adigu tanaasulaad samaysid diyaar ma u tahay waxyaalo badan oo kibirkaaga isla weynankaaga iyo sharaf aad inaad leedahay aad umalays u malaynayso o adiga kugu jirta inaad ka tanaasusho diyaar ma u tahay waayo haddaad xoogahay jir isla sarrayna kugu jirto qofka lama noolaan kartid ma dhici karto inaad soo degtid mooyaane waa inaad tanaasulaad samaysaa marka aad murantaan inaad dariiqa laysku fahmaya adigu keentid ama dariiqa laysku fahmaya haddausan xaaraan ahayn adiguba raalliha ku noqon haddaad doonta qofka inaad ku raalligaraysid diyaar ma u tahay ma rabta arrinka asagaa haddaadan rabin guur meesha kama soconayo ma runta la sheego war rabbigiin ka baqda subxaanahu wa tacaala war xayaatada guurka waa xayaato wanaagsan waa xayaato mushtari mushtarig lagu yahay gaayada shirkadaasuna waxa weeye ilaahay inuu baariyaal idin soo duxeeyo idin siiyo hadday idinka dambeeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala bani aadamka waxyaalaha uu ku khalqay oo hadday ku xabismaan oo shahwadaa dhibaatada u keenaya inaad gudataan ilaah subxaanahu wa tacaala diintiisa inaad isu kaalmaysataan inaad isu ducaydaan oo israali garaydaan oo sidaa ridaha alla ku ku heshaan jannada firdowsa inaad dadka taga noqotaan xawdka nabigana ka caba carshiga allana ku harsada maxabada iyo jacaylka islaamnimadooda isu qabtaan arrin noocaasa ma ka fakeraysaa mise waxay kula tahay waa la guursadaa la dhihi jiray aabahe iyo hooyadayba taqaana miya hooyadayba toddobay dhasho toddobadaba ayoo diidaysa hooyay dhasho saasay inantu leeda ninkuna waxau leeyahy aabahayba waa ii sheekeeyo waxau ugu yidhi maandhow naag warkeeda lama dhegaysto in la garaaco ilmaha laga dhalo oon bay ku fiican tahaba halkaasaa la tumin sidii hal yani geela horweynka oo laga soo hooyo meelaha hawdkaa siday usoo garaacaan nimanka soo hooyaa saasay u garaacayaan wax ka dhexeeya oo wanaaga iyo wax la dareensanya ma jiraan oo rabbi ha laga cabsado war sowaad kadib ha loo fahmo war gabdhihiina u barbaariya war ilmihiina u barbaariya rag iyo dumarba dareensiiya xayaatada guurku xayaato qaymo badan inay tahay oo loo baahan yahay xayaatadii guurka marka lagu xayaaray waxaa soo baxay gurub gurubka in la xalliyana siday diintu ha lagu xalliyo tiri baa lagu xalliyaa laakiin laguma xalliyo si kale si kale laguma xalliyo maanta maxanuhu waxau taagan yahay dadkii iimaanka inta ka baabay oo diintii ka luntay oo kalsoonidii alla ka luntay oo qof walba maadi noqday oo sininka laga fakeray oo sharciga laga fogaaday ayaa qof walba qofka ka shakisan yahay halkaabuu istaagaya ninku ina howlaa waa eegaya walle waxay maryaha laysitaan ba khayr maahan buu leeyahy xagga ayuu ka eegi ayaduna halkaas bay lugihiisa maray eegta iyo maray kor u dayday tiraahay anigu diyaar maahay anigu diyaar maahay madax oon bay lulin maanta dha anigu diyaar maahay anigu diyaar waa laakiin adiga diyaar kumee ma oran karto haye midda kale ma oran karto anigu mawduuca waa doona laakin dadkuma wanaagsan bal adiga dad wanaagsanta waa eegaya dadka dhanna mawduuca diyaar bu u yihin laakin halkay ugeli lahaayeen bay laayihiin waa qaabdara haysa rabbina laga bogo subxaana wa tacaala xaaladdu waxay tahay waxa lagu wado rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiid xasana waxau ku yidhi laa darara walaa diraar war in dhib laysku bilaabo ama dhib laysku amaalmariyaa ma jirto war yaan laysdhibin war yaan dhib laysku amaalmarinin war qofka adigu dhib ha ku bilaabin haddaw ku dhibana xumaan ha ugu bedelina wanaag ugu bedel maanta waxaa la doonayaa in dadku isu dulqaataan ilahay qur-aankiisa muxuu ku yidhi walaa tastawi alxasanatu walaa sayi-a idfac bilati hiya axsan war wanaagga iyo xumaatadu ma sinna ee adi adi haddii adiga lagu xumeeyo qofka ku xumeeya wanaag u samay inanta hal kelma haddoo ku yidhaha saddex bay ugu bedelaysaa xoogaa yar hadday inanta gurgaxonaysa amay ku qaynaysa sagaal iyo labaatan hadalo ku oran ama hotel buu soo seexanaya meelaasoo loo fikiraysanaya war allamaha laga baqdo markaaba qofba qofka kale lugoy iska daba wareeji ka dhaqaaq isaga tag xagga ka dhax allahu akbar war dadku miyaysan ilaah lahayn haye yaan laysdhibin dhibna laysku amaalmarin buu allah odhanayaa rabbi qur-aanka waxau ku yidhi wataxaawanuu cala albiri waltaqwa walaa taxaawanuu cala alimi walcudwaan war dadka islaamka kulligiin isugu kaalmeeya samafalka iyo alla ka cabsiga war dembiga iyo cololaytanka ha isugu kaalmaynina war dad isu kaalmeeya waxaa ugu qiimo badan labada xayaatada wanaagtae wanaagga isugu kaalmeeya isbaraarujiya xaqa isu kixiya isu dardaarma inanta muslimadahay sawjkaagu markuu gurga ka baxayo shaqada aadayo waa inaad ku tiraa haddaba rabbi ka cabso walaal oo ilaahay diintiisa ku dhaqan oo xaaraan ha noo soo shaqaynin kada haddii la waayo oo yidha xaaraanaan ka baqana waa inaad ku raalli galaysaa oo tiraa rabbi khayraa ku siiyaa dad xaaraanta naga dhawrtay taasaa lagaa doonaya taas ayaa lagaa doonaya laakiin haddaadan qadahaynin oo maxay saas u noqotay ye waayo qaylqayli ma taqaan guriga nabiga inta nebigu laga soo shiday sala allahu alayh wasalam caaisha waxay tihi talaata shuhuur laba bilood oo dhammaata iyo bisha kale dhaladkeeda gurganaga dab lagama shidin sagaalka guri ou nabigu lahay waxba lagama soo shidin dab ah maxaa laga cunaya xabada timira iyo biyo yar oo laysku cabo ma ka qaymo badan tahay adugu rasuulka alla guryihiisa sala allahu alayh wasalam mase u dulqaadan kartaa waxa noocaasa yaa u dulqaadanaya xaggay dadku joogaan mawqifka ay joogaan ma garanaysaa markaasuu ku yidhi caaisha wiilka habaryartooda curwa habar yar maxaad cunaysiin waxaan a cunaynay tiri alaswadayn altamru waalmaa wax labadii madmadood waa biyo iyo timire marmar baa reeraha dariska waxaana noo keeni jiren ayay odhanaysaa bal u fiirso waxa ay ku warramayso ay odhanayso rasuulka sala allahu alayh wasalam nin martiya ayaa u yimid sagaalkiisii guri ayaa loo diray in raashin laga raadiyo guri kastoo kamiya gabadha joogta waxay tihi wallahi baan ku dhaartay waxaan biyo ahayn gurga ma yaaliin haye waa rasuulka alle sala allahu alayh wasalam waa khayru khalqi illah war hadday adduunya qiimo badan tahay maa rasuulku meel kasta dhigta oo ku daca qurmo kokoolla iska badiyso caloosha daacad uga yaraabto haye ma samaya arrinka isaga inaan adduun qiimo lahayn taasaad ka garanaysaa war allaha laga bogo subxaana wa tacaala war dadka maanta joogaa sida ay dharagti isaga badinayeen bay afar iyo labaatanka saakookooo la cabayeen muslimiinta horena sida ay baahidu uga baneeday dhagaxa hoosha ku xihanayeen abu hurayra maxuu yidhi ilaah baan ku dhaartay mimbarka nabiga iyo gurga nabiga inta udhexeeya karajoogga ka dhacay markaabay dadka yani reer baadiya ah qof waalan bay ii malaynayeen surkay cagta iga saarayn anigana ilaah baan ku dhaartay waxaan baahiyeena ima hayn buu ohanaya haye waa axadka ula jooga mataqaan waa rasuulka alle sala allahu alay wasalam rabbi baan ku dhaartay wax aan baahi ahayn oo ihaya ma jiraan buu yidhi markaabay dadku cagta madaxa iga saarayeen sidaas ayaa loogu soo dulqaatay dhibaatada diinta tanna loogu soo kifaaxay waxaad doonaysaa inaad iimaanna yeelatid wax ku dhibana aysan ku soo gaarin dhibaatadana aadan u dulqaadan calooshaaduna aysan saacadna kaa baroobin waaye ku daldal bal waxaad ka heshaad leedahay war rabbigiin ka cabsada oo xagga ilaaliya maxay tihi raabica cadawiya markuu aabbeed u yimid ayadoo inanta laba sana jirta camal ah oo da-deed aada u yar tahay aabba kaala raashinka ila cun aabba raashinku ma xalaalba markaasuu ku yidhi maandhay baahidaan nooga daran aabba intaa cadaabkii allana cuni lahaan adduunka ku baahana ayay ku tiri waa inan yar wau tijaabinaya barbaarinta ay haysata ayada sidaas ah annagana toddoba jirkeena iska dayo toddobaatan jirkeena xaaraan iskama dhawri karo mana garanayo xalaal iyo xaaraan waxa jiraba maba ogaba adaaba sheegaya waxaad sheegaysa war rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala oo xagga ha la ilaaliyo war wanaagga isugu kaalmeeya war isi saamaxa war walaala noqda war dad maxaba ka dhexaydo dadka iska jecel noqda labada qofood oo nolosha wadaagtay saas ayaa la doonaya adigoo muslimiinta dhan islaamnimo ku jecel oo qofba qofkau ka iimaan badan yahay ka jecel oo arrinkaas in lagaa hela ay waajib kugu tahay haddaan lagaa helina wax diina aadan lahayn haddana qofka aad nolosha ku dartay ku darsatay sharaf gaara iyo qiimo gaara waa inuu agtaada ka yeeshaa hadduu ka yeelo waayana u diyaar garow ilaahay xiriirigiisa subxaana wa tacaala ninka la yidhaha cabdullahi ibnu jacfar ayaa waxau la dardaarmay inantou dhalay waxau ku yidhi iyaaki walqiira fa inahaa miftaaxu dalaaq maandhay adiga iyo waxaan idin kala digayaa kiirada hinaasada badan iyo iska hadalka xadgudubka maxaa yeelay kiirada waa hinaasada fawqa xaqliga oo haddau ninku saacad yar soo daayilad ah na kala meelaa ku qabtaa miya maashaba kuma soo daayi kara miya camal sooma qaban kara miya cidiin dad uma soo sheegi kara miya wax on qofka haddaad qalad ku haysatid kala warna waxaa ku haysaa saacaddaad socotid hay saacaddaad socotid war ka bilaabaysaa saacaddaad socotid camalka aad ku maqneed oo saacaddan kusoo gaarta maxwaa noo weydiinaysa inaanto balse waxay leedahay haye waa maxay meesha iska timin oray u laabo halkaasa ka bilaabin waxau yihi maanday arrintaa iska ilaaliya waa miftaaxa furahe miftaxa macnaha dalaaqa miftaaxiisa weeyaan waa dalaaqa laisku dariiqa laysku furo ayay miftax u tahay iska ilaaliya bu ku yidhi wa calayki bilkuxli fa inahu asyanu liziina waxaa laasimtaa indha kuusha ayuu yihi indha kuushu ziinada ayay ugu quruxsan tahay inanta waa inayd kuxido haddii kale iyadoo daacuf loo yaada dalamooda ninkaas soo hormarta rabbigiinka cabsada subxaana wa tacaala wa adyabu diibna waa almaa buu yidhi waxaa diib ugu wanaag badan waa biyaha waa inay inintu maydato dhididka inuu ka soo uro ma ahan markii ninkeeda tegayso subxaanaka ya ilaahi looma baahna waxyaalaha gabad marka arrintaas ayadaa ilaali buu ku yidhi waa aabbo la dardaarmaya inantiisii haddii odayaashu sidaa gabdhaha ula dardaarmi lahaayeen hooyadu ay sidaa yeeli lahayd guryahuba ma hallaabeen guryahoba ma halaabeen ee aaway aabbaha wanaaggaa u sheegaya inanta oo dhalay inuu yidhaha intaas xulaada lii keeni wallan la wadane saas oon ba warka ka bilaabaya yardamiyow yaqaan mase qabiil buu yaqaan dadku bix waayo wax uu garanaya ma jiraan haye xoolo waxaa loo bixiyey sorio waxaa loo bixiyey xoolo gogo lagu dhiibo gabaati iyo shay balaayo idil ogelayaan gabdhaha aan la guursan karin ilaa in xoolo la bixiyo maan xadiidkau rasuulku yidhi saddex ilaahay lama hadlo cadaabkana ayay iskaliya mana dahiro waxaana ka mid a buu yidhi axad iibsaday qof xur ah ee xoolow kala baxay cuna buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa iibsaday ininta waa la iib geynaya intaasoo afariyalaya haddaan laga keenin ama intaasoo kun ama intaasoo ari ah hasii abti tii hooyada tii adeerada iyo tii shayaadiinta haddii aan la keenin waxba lama kaxisanayo wax jiraa ma jiraan aajacala hadday dhacdana waa iga gablanto waa midaan ku gablamayo gabar magaalo weeye oo leeyahay oo waxba kama aanan helin gablandhe haye oo gabdha alla kuma siiyo oo rabbi ka baqdo subxaana wa tacaala waxyaalaha gabal loo dhawridna waa inaad ku samaysaa calaa xashamihi wa awlaadih yani xasamka waxaa laga wadaa waxa u adeegaya iyo wixii gurga imaanayo islaam oo dartii ku yimid iyo ilmaha waa inaad wanaajidaan waa inaad si wanaagsan u barbaarisaa rabbigaa waa inaad ka baqataa xanaatada iska ilaalida arrinta sagaalaad iyo arrinta tobnaad waxa weeye bay ku tidhi falaa tacsiyanna lahu amra amar ha ku caasinin walaa tabsiyanna lahu siraa sirna ha ka fidinin iska ilaali bay tiri sir ha fidinin waayo xadiid baa ku saaroo dadka waxaa ugu shar badan nin iyo haween isqaba ee guri isugu tegey ee xala wada jiiftay ee waagu markuu beryaya shuru siraha qof walba qofka kale sirtii xagga dhexmarta xalasaasaanu yeelnay waxaanu samaynay niman waaweyn oo maragga gobolka hadlayan aad yaabaysid waxa islaamada ku sameeyeen haye gabadhii saxaabiyadaan maxay tiri rasuulku waxau ku yidhi ragga iyo dumarka isqaba kuweebaa kala sheekeeya markaasaa laga aamusay gabadhaasna la yidhaha waxay tiri wallahi nimankuna waa ka sheekeeyaan gabdhuhuna waa ka sheekeeyaan ha waxa gurga lagu sameeyo weliba gaarkaabaa laga hadlaabay ay ku tiri rasuulku waxau yihi sala allahu calayh wasalam ninka iyo haweenta sidaa yeelaa waxau la mid yihin kamasali shaydaan laqiya shaydaana fii dariiq waa shaydaan shaydaanada waddada kula kulmay dadka oo wada eegaya taa wada dayaya laa ilaha illa ant haye ka waran saasayay la mid yihin buu yidhi sirta gurgaa ka dhaxda oo gaarkaa dadka in loo sheega maahan waxyaalaha waxaa jira loo baahan yahay in la sheego waa markii arrintu diin lagu hadla gasho oo masaladu diini noqoto waxaa loo baahan yahay qofku inuu sheego si masalada xaqa u ogaado maxaa yeele umu sulaymna turka waxay ku tiri in allaha laa yastaxyi min alxaq rabbi xaqa kama xeshooda gabadha qubays baa lagu leeyay inuu hurdaya haddii dambi biyo xana biyo yimaadeen bal u fiirso macnaha meeshay gaarsiinayso waa hadday diini lagu hala galaan oo masalada loo bahda gaara wey laakiin inta kale asirtaa la qariyo waxyaalaha sirta oo gaarka ha la qariyo labada qofon inay isku fiican tahay oo iswanaajiyaan oo isjexriyin waa laga arki karaa laakiin firaaska waxaa ku dhex mara in dadka loo sheego allahu akbar hay maxaa oo guriga loo dhisanaya hadii wax laga sheekaynayo lama baana waxyaalaha gadan abu darda ninka la yidhaha islaantiisi maxuu ku yidhi markaad igu aragtid adoo xaraysan fa rabbini i raalli galay markaad aan ku arka adoo xaraysan radaytuki waan ku raalli galaynayaa waan la ku dejinayaa haddaanan saa yeelin wallahi anaan wada noolaanayn buu yidhi xaqiiqadu saa wey markau ninku xarooday natuna gafuurkay cirka u taagin gafuur xawa ninkiisaw dhibaa maray tagaada iyo maray la aadi weyse iyo maray tira isukaan yawaal iyo maray tira suuqa inta lagaaga soo xaraysiyo guriga la soo gala iyo war ma ogtahay marka dadka suuqa looga soo xaraysiyo guriga xarada looga tirtiri jiray hay sawsaa ma ogin marka dhib suuqa ka soo dhaao qofku dhibka waxa ku iloobi jira guriga markuu yimaado inantii baa xaroonayso si ayada wax raaqsamo ninku arkaya haye maxaa lagaa biyey ma masruuf baa lagu dido war ka bilaabaya waxaaba dadka weye aafiro way cuntay la cuno haye ma ogtay nolosha guurka cunta wada cun wax ka sarreeya inay jiraan haye oo dadku baahi isugu dul qaadan karaan laakiin dad iyo nolol iyo walaalnimo inay ka dhexeedo taas in loo baahan yahay haddaan taa la aragna wax ka dhexeeya inaysan jirin subxaanaka ya ilaahay nacma ninka masruuf ka weydi mase marashaad ka weydi maxaad guriga uga tagta halkaas oo lagaaga bilaab salaada miyojkadiida lagu dhihi maayo madiinta waxaya lagu dhihi maayo maqamrada waxba lagu dhihi maayo mariba ugaata lagu dhihi maayo na maxaa kaa gala isagaa shaqeeya isagaa mas-uulahe saasaa la oranaya haye war dadku qaab darana war ilaa hadday ummado oon diintay alla ka durugto waxay doontay samaynaysaa war rabbigiin ka cabsada hooyo waxay tihi inanteeda la hadlaysaa anti muqbilatun calaa xayaatin jadiida maantay maantay waxaad qaabishay tiri nolol cusub nolol jadiid ah oo aan tii hore ahayn ayaad qaabishay xayaato ayaad qaabishay laa makaana fiiha liummika walaa liabika oon aabbaha iyo hooyadaas saqa kulayn bay tiri oon makaana ugu sugnayn mel ay ka soo geli karaan nolol aan la arag baad qaabishay ee maandhay rabbigaa ka cabso oo wax wanaaji bay ku tiri hooyada inanteeda la hadlaysay waxay ku tiri kunii lahu zawja ninkaada zawjo u noqo reerkaagiisu reerkiisu kaaga soo tegay wa kunii lahu umma hooyana u noqo hooyana u noqo sawjana u noqo hooyana u noqo macnaha meesha la garo hooyo way u naxariisataa way dhibrin badan tahay canuga way koolkoolidaa sidii u koolkooli haye sawjo u noqo oo ha kula jiibsado oo waxa loo baahan yaha udiidi haye garo meesha wax yaala wax aad weyn weeyaan laakiin aaway haye sawjo u noqoy tiri hooyana u noqo ninkaaga dhul u noqo ir harkuu noqdo ayuu noqonayaa haye sidaahay ku tiri hooyadu bal inanteeda bal habka loo wada hadlayo iyo siday hooyada ugu dardaarmayso inanteeda aw hooyada saas maanta yeelaysa inanteeda ma haydaan xaggey joogtaa haye hooyooyinka ma ku jirtaa taas waxaa laga doonay la la la ma filayo maha in la sugi doono ilah baa og haye bal waxaa laga yaabaa inay u sheegto habka la yeeli lahay oo wax loo kala deberi lahay oo wax loo qadeexayn lahaa haye saas inay u sheegtaa laga yaabaa markay u sheegi lahayd wanaag iyo inay wax hagaajido oo rabbigiin ka cabsada war rabbigiin ka cabsado xaq usaw yahay ugu dadaalayaan diinta islaamka lagu cayaarin waxay tidhi addoon u noqo addoon buu kuu noqonayaa manday waxay tidhi nimanku ciyaal ayay la mid yihiin ciyaalkana qof kasta saboo u naxariista ayay jecel yihiin saas ayay ku tiri hooyada inteeda la hadlaysa xaqiiqada marka la eego arrinku saa weeye inay yahay muslimadda sawjka ku qaba wanaaji oo guriga markuu albaabka ka soo galo farxad iyo qosol iyo wanaag la qaabil iyo soo dhawayn fiican halkaa bay iska fadhidaahoo qol kalay ku jirtaa dad bay la xasaabaysa gurgaba islaantii lagu qabo in la yimidba maba la moodaba haye maba la moodaba haye meeshaas yani waxay leedahay wax ilaahay garanayo subxaana wa tacaala oo la yaabsan tahay oo rabbaa laga cabsado subxaana wa tacaala war inanta muslimadda waxaa la doonayaa markay sawjkeedu soo galo marka ugu horreyda gurigi u yimaado waa inay u tagto haye waxa u baahan yaha waa inay weydiiso saasaa la doonaya lakin iska maqnaati ba tirahdo nagadi qaylayo nagu qayline haddi islaanta fiican waxay leedahay naa u taga aabbaha ama wiilka aabbaha horaba soo weydii allahu akbar haye ma ilmaa loo diri jiray aabbaha hor soo weydii isaguna waxa le islaanta maxay rabtaa hada hiya wax kaloo lagu wada hadlaa ma jiraan marka rabbina laga bogo subxaana wa tacala xaqan hala ilaaliyo waxaa la doonayaa qofba qofka kale inuu wanaajiyo dhinac kastaba allah qur-aanka waxa uu ku yidhi walahuna mithlu ladii calayhina bilmacruuf waxaa dumarka u sugan waxa ayaga dushooda lagu leeya oo macruuf sida la doonaya inay wax u wanaajiyaan si lamida waa in loo wanaajiyo waatau yidhi cabdullahi bnu cabbaas marka wallahi inii la uxibu an atazayana limra'ati waxaan jecelaw ilaah baan ku dhaartay inaan sawjadeeda isu qurxiyo saan u jecela in ayagu isu kay qurxida buu yidhi rabbi baan ku dhaartay taas ayaan jecelaha buu yidhi isagoo ayadaasi raaxya xaqiiqadu saa weye diinada la sheegaya iyo quruxda waa diibka waa carayga waa wasaqda oo jidhka laga dhameeyo waa tinta meelaha gabal ka soo baxda oo layska xiiro taas ayaa loola jeedaa waa jidhka oo la nadiifiyo cidiyaha oo layska jiro haddii kale cidiyo lamoodo cidiyo shaydaan soo taag oo balaayo ka buuxdo uskaga iyo wax darana ku jiraan rasuulku muxuu yidhi sala allahu alayh wasalam rijaasha markay safarka ka yimideen ha u gelinina gabdhaha ee habeenka inta laga gaarayo suga xataa xataa tastaxida almuqiiba wa tamtashida shaxita ilaa inantii laga maqnaa jirkeeda ama kinta loo baahan yahay tinta in laga xiiro ay ka xiirto haye oo ay iska nadiifido ay tinteeda hagaagsato xadiis saxiix ayuu ku yidhi sala allahu alay wasalam ha u gelinina fitrada diinta islaamka maxaa ka mid ah rasuulku wuxuu yidhi toban baa fitrada ka mid ah gasu shaarib raggu inay shaaribka iska jiraan iyo ixfaau lexyati inay garka sii deeyaan guruxda ninka waxay ku jirtaa inuu garka dayso shaaribkana iska jaro haddii kale saas labadii ganood oo qansiirka wax la moola ha taago oo afeer ah garkiina ha iska xiro bir ha ku adlayo naasa ha doondoonayo ee iska carminla oo baraaye ah oo xun badan ha keensado halka haye waxaada mushkila waxaa la yidhi shaaribadiina jarag ayay kamid tahay oo waxa rajaasha laga doonayo in laga helo waxaa kaloo la doonayaa ninka muslimka iyo qof walbaba oo kamid a istinshaaulna sanka in biyaha la geliyo oo qashinka laga siimiyo in meesha wax ka daataan oo qashin ka buuxa ma ahan waxaa sankaaga nadiifi oo rabbigaa ka bad waxaa kamid oo kale yani qalmul adfaar araafi cidiyaha in la jaro oo cidiyaha la baabiyo oo cidiya nadiifa oo qofku leeyahay oo yar yar oo aan dadka mudayni jirka marka la taaban tegayo qaslibaraajin faraha meelaha laalaabka oo la dhago luqluqasho oo la sameeyo iyo siwaaq caday in lala yimaado caday caaisha maxay tihi rasuulka marka uu gurga soo galo waxa ugu horreeyo bilaaba maxay baa lagu yidhi markaasay tihi qaala bistiwaaq caday maxaa yeelay afkiisu waa inuu afaya oo ninka markuu gurga soo galo islaantiisi asagaa ishuminaya oo markay kala tegayaan shumin baa lagu kala tegayaa haddana waa maxay maba wada joogaanba toban maalmood iyo tiri toban sano iska taaba maayo meel gacanta meel ka saari maayo waxaa ka dhacday afrikada meel ka mida in nin gabar lagu daray shiikba waxay baa la yidhi shiika magaaladaas buu ahaa gabadhuna reer magaal bay heedu macaa dunkii sare ka soo baxday waxay garanaysaa midhaha sida wax loo baashiyeeyo hameenkii ba isu sumiday waa berigii inta reerka dhexdhexgooda furay oo yidhi banaqabtadan loo jeeda waabay ururisay khalaas dalqadoo ku yeersha balka waran waxaasay raalli ku wada yihiino wax ku wada joogaana war dadku maysan xishoonin war rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala haye ninka muslimka markuu sawjadiisa ka tegaya ayadoo laysu qoslayo hadda maasha allah arrintu taa waa in la kala tagaa saasna waa in la isugu yimaadaa taasaa la doonaya waayo laba qofood oo laysu ogolaaday daa'iman inay isshumiyaan ninkii haweenta isqabaa laga arkaa inta kale halaalaha ku jira halaalaha ku jira marka labada qofood oo isdhasha isu timaado iyo dad walaalamada isu yimaado ay kala maqnaayeen inay isshumiyaan culimmadu way sheegayaan laakiin laba qofood oo laxda kasta shumintooda laysu ogolaada waa labada isqabta iyo ilmaha yar yar ood adugu dhashood korinayso ilmaha la barbaarinayo naxariisna tusaa loo baahan yahay laakiin labadaana kuma sii jiraan haye kuma sii jiraan ma ka suura gashaa may waxa weeye afkayba ka kala xishoonayaan waxaa laga yaaba inuu is yidhaahdo ama farruyu kaa go-an balaqabtada ama cunaysoo kale ay ka taaganta waa sida ninkaa ku dhacda oo kale inanta uu soo furayo war allaha laga bogo subxaana wa tacaala meesha cunno maxaa keenay haye maxaa keenay rasuulka sala allahu alay slam sacd ibn abi waqaas muxuu ku yidhi wax kale iska daya sawjadaada waxaad afka u gelido waa laga amaalmarinaya gacanta inaad inta ku qaadid afka ugeliso oo iyada ugeliso oo sidaa la yeelo caaisha maxay leedahay rasuulku madaxiisa unta isoo dhiibaan u dhaqayay una shanlaynayey ma isu dhaqi karaan mase isu shanlay karaan maye caaisha maxay leedahay rasuulka inta ila jiifada ayaa marada dhiig gaaraya oo la hurdaya dhiigga xaydka aroortii inta kacoo dhiigga kasoo dhaqo uu ku dukanayay allah akbar waa ninkaa ninka yeelaya xagga iiga sikowlaya wejiga finiina iga soo bixina haye finiina iyo nabro nabro kaa soo baxaba haye waa maxay waxa uu sheegaya war allaha laga bogo subxaana wa tacaala war waxaa kan looma baahna ee dad wanaag ka dhexeeya noqdo noocaas arrintaa noqoto haddaan saa la yeelin wax wanaago ma jiraan waxaa laga yaabaa in aysan macquul ahayn dadkaa loo malaynayo inay diinta fahmin ama wanaagga lagu malaynayo ama xataa kuwa laleeya waa isjecayin waa isku fiicanyin nin iyo inan isqabo oo qofkood qofka kale tin ama u dhaqay ama u shanleeyey waa qalla allow see lagu helaa allow yaa bal dadka run waraysta oo runta laysu sheegayaa laa shaka inaysa arrintaas arrin dhacda ahayn waa qalla si ku dhacda hoos maba waxa weeye arrin qaybay u eg tahay ama isagu inta tago uu maradan dhiig ka dhaqo haye ma rasuulka allow ka fiican yahay qofka kan haye rasuulka allah ka dhaqay maradee mase inanta caaisha ka qayba badan tahay caaisha waxay leedahay rasuulku dusheeda ku seexanayay anoo dhiig qaba markaasuu qur-aanka akrinayay salawaatullahi wasalaamu calaykum haye qofba qofka kale uu ku dul seexanayay maxaa labadan qofood nolosha laysugu daray haye isagu ma ogin macnaha meesha ku jira inuu yahay qof walba qofka kale murugta iyo wehella-aanta iyo dhibaatada inuu ilowsiiyo sawse ilaahay saatan kuma talagelin guurkasta qaymihiisa ma og tahay ilaahay inuu ka dhigay ambiyada yani rususha iyo ambiyada dariiqoodii inuu guurku yahayse ma og tahay shayga adduun iyo aakhira sidiisa u jiraya sida iimaanka oo kale bal qiimaha uu leeyahay ka waran haye so ma aha marka in nolol lagu wada noolaado haddii kaa la kala tago yaa waxba la isxagxaganina taasi arrinta ku ron tahay allah waxau yidhi subxaanahu watacaala faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilqaybi bimaa xafid allah gabdhaha saalixaadka oo rabbigood ka cabsanaya waa kuwa qaanitaada oo rabbigood adeecsan rabbi waxa uu diray fulinaya qaanitaad haddana weeye aswaajtooday adeexsan yihin waa xaafidaad oo jirkooday ilaaliyaan xoolaha looga tagay ilaaliyaan marka sawjkoodu ka maqan yahay waxa ilaaliya la yidhi ayay ilaaliyaan haye saalixaad qaanitaad xaafidaad fayn xaggee dadkaas aadeen haye gabdhaha sulaxada oo nadiifkaaba saa lagu yaqaana rasuulka sala allahu alayh wasalam watuu xadiid xasana ku yidhi inanta ahlu jannada ah waa inanta muslimada oo diinta ku dhaqanto ninkeeda isjeclaysiida oo marka waxarooda gacanteeda inta gacantiisa saarta tiraahda wallahi laa aduuqu qamadaa ilaah baan ku dhaartay raaxa iyo hurdamina mada dhaminayo xataa tardaxan ilaa ad iga raalli noqonaysa ee iska kii cafi beni aadan baan noqon karaa waan qaldami karaa ee raalli ahaw saasaa la doonaya mase haddaad abowa tira ood raalli galays tira waxaa lagu leeyay waa lagu caayaya haye saasaa is odhanaysaa miya allahu akbar war allaha laga bogo subxaana wa tacaala rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau ogolaaday ninkay haweenta islaba inay cayaaraan waayo jaabir ninka la yidhaha markuu guursaday nabigu waxau ku yidhi islaan weyn buu guursaday oo muddo badan ka weyn malaka wali xadaari walmacaabiha buu ku yidhi adiga iyo gabdhaha iyo yani candhuuftooda ama dhareerkooda maxaa idinkala dhex maray macnahaasu waa maxay ninkay haweenta isqaba inay issaminayaan faruya afka isu saarayaan carabku afka isu geli laa ba'sa bi waa hadaahiye waxa meesha yaalla saa weye wa tudaaxikuhaa wa tudaaxikuka weye macnaha waxaa laga hadlayaa labada qofood markay isku da-adiisa walba wada cayaari karaan hadday kala da' weyn yihiin asaysan ayagu da'da isku dooranin gabar oday lagu qasbay dhib bay la kulmi doontaa odayaashana kama soo horjeeda ha oranaya ninkii saas buu yidhi marka macnuhu waxa weeyaan laakiin waxaa loo baahan yahay in arrintu ay noqoto laba qofood isu manaasaba is doonaysa khadiija radia allahu canha rasuulka da' badan bay ka weyneed wa maca dalika laba qofood oo ka nolol fiican caalamka laguma soo arag marka labada qofood hadday iyagu da'da isku rabaan asag inantu ninkaabay ka da'weynta ama isaga ka da'weyn yahay dad diin ilaalinaya eeyihin qofba qofka kaleo raalli garayna wanaag oo dhan u samaynayaan macnaha meesha yaallaa sidaa weeye laakiin aawa dadkii sidaa yeeli lahaa waxa laboon la doonaya waa maxay waa suminta waa qofka jirkiisa in la taabto waa in la mucaanaqeeyo waa in qofka mar walba wax uu doonayo loo sameeyo maxay tihi gabadhii muslimadada cabdullahi binu camar loo aroosiyey ee uu u imaad bidowsoon iyo salaatulada isaga maqnaa waxaa u tegay cabdullahi aabihii ka waran sawdkaagaa la yidhi gabar qiimo badan bayad waxay tidhi sawdka isagaa nicma arajulu min rajulin lam yadac lanaa firaasha walam yufatish lanaa kanafan mundu aataynaa bay tihi waxay u reebta ma jiraan ninkiina ma isacay rajul baa fiican nin baan u nicmo leh ninkaas oo aan waxay tidhi firaaskayna ku soo seexan maradeennana aan meel ka qaadin oon jirkeenna meel ka taaban ilaa maalintan u nimid laga bilaabo ninkaasaan in ugu fiican bay tihi waay runta ayaa loo sheegay cabdullahi ninka la yidhaha marka haye habkay u hadasho u fiirso xaqaa'iq ayay u dhiidhiibtay waxay tihi ninku waa nin qaymo badan oo iimaan leh nin diin le oo cibaada ku dagaalaya wax lagama sheegi karo laakiin ninkunta isku xunta rabta gurigeeda waxay u joogi weyse macnaha meesha yaallaa noocaa weeye marka waxaa la doonayaa alla in laga bogo oo sida xaqu yahay loo ilaaliyo dadka kan mucaaraqa iyo taabasho iyo masu lisaan wa shafatu sufla iyo carab la lugo iyo faruurta afka waa haadaahiye waxyaalahaasoo idil baa meesha yaalla caaisha maxay leedahay rasuulka qabala bacda nisaa haweenkiisuu shuminayay salaada ayuu u baxayay markaasuu ku yidhi wiilkii ay habaryartooy hadda habar yar aday eed islaanta la shumiyey caaisha way qosasho hadda ayada inay tahay isgaranaysaa iyo kuwa kalaba khalaas wa hada hiya umu salama saasoo kale odhanaysaa radia allahu canha marka rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala rasuulku waxau yidhi kulla shayin laysa min dikri illahi lahwan wa lacib shay kasta oo aan dikriga alla ka mid ahayn waa lahwi iyo lacib ilaa an yakuna arbacatan afar arrimood mid kamida inuu yaha maahane kan koowaad waa maxay mulaaxabatu rajuli imra'ata ninka haweentiisa la cayaaraya xadiis saxiixa maxau sheega caaisha waxay tiri safar anagoo ku jirna oo dadku nagu horaya rasuulka la tartama waan ka dheereeyey bay tiri sala allahu aleyh wasalam waa rasuulkii allah bal ka waran aye waagii dambe muddo markii la joogan soo weynaaman xoogaa hiribaysay ayaan tartanay tiri maalin kale markaasuu iga dheereeyey waa igu qoslo caaisha tantii hore u qaada yiri adigu hadda ka hor ad iga dheeraysay wahaadahaye waxaasoo kale arrintaasoo kalea la doonaya kow iyo tobanka haweenaha oo waagi la kulmay jaahiliyadii hore nimankooda ka sheekayn jara sheekada ay ku sheekaysteen rasuulka caaisha uga sheekeeyey caaisha inta uga sheekeeyey oo islaantii ninkeeda ammaantay oo aad ninkeeda u fiicnaa caaisho sida abu umu zarci oo abu zarci u ahay baan anigu adiga ku aha buu ku yidhi sala allahu alay wasalam waxaana haye waxaa la iska oranayo ufiirso majaajilada dhex maraysa labada qofood majaajilada diinta ogosha taasoo kalea la yidhahdaa caaisha rasuulka maxay ku tiri yaa rasuul allah bal ka warran bay tiri anugu gabar yar baa islaan arkaa way gaboobeen haddaad ari leedahay oo ari meel aan la daaqin iyo meel la daaqin ay jirta xaggee daajineed berinka aan la daaqin anigu weli gabar yar baana tiri kuwa kale waa jiraan waaweyn haye rasuulka nacma xajiri dhaaf ka beesha ma dhihin sala allahu alayh wasalam war waxaa la isku oranayay iyo say arrinta u fiicneed sa uma jeedaan kelmad ba isuma oran karaan kuwa hadda jooge adigoo guri lagu wada noolay guri la wada joogaa nin kale markuu soo galo guriga abba waa iska waran waa ninka ninka qaba ninka la dhashay kaas ayuu ufa waxaasi ku daldale haye keeni markuu joogana waa isgeli sidii diin la arko kale allahu akbar ninka islaantiisa markay la joogto wax iska dhigayo wax balaayo xagga usii jeedaa gabar kale oo darisa ayaa timid ama nin islaanta u qabo mid la dhalatay waa salaami see la yahay aba iska war war inkaad qabtatan inkaad qabatan salaan oo abaya kuhay iyada taasaa lagaa doonaya war wuxuu gaabsanaan ama islaam ahayn war allaha laga boqo subxaana wa tacaala mulaacadatu rajul ahl al waa la ogolaaday midda kale waxa weeyaan taadiibu rajuli farasa ninka oo faraskiisa ediya waa ninka oo baranaya sida gaari loo wado ama qalabka lagu dagaal galo tan kale waxa weeyaan waa masyu rajuli bayna qaradayn masyu rajuli bayna qaradayn waxaa laga wadaa sida gamuunka loo gamo oo loo shabaxtamo oo gaalada loo dilayo ayuu baranaya faraskana waxaa loola jeeda habka faraska ugu dagaalamayna ama gaariga dagaalka u wadinaya u baranaya midaas afaraad waxa weeye tacliimu rajuli lisayaaxa axadkoo dabaasha baranaya dabaasha waa la ogolaya ninka islaamka inuu barto xadiid masaa-ille ku sugan ayaa kusoo aroray arrintaas oo saxiixa bal u fiirso waxa loogu hormariyey malacubatu rajul ahla haye ninka haweentiisa la cayaaro cayaaris haye waxaa la doonayaa labadan qofood in qofka uu qofka kala raalli gareeyo laakiin waxaa laysku raalli garaynaya waa inay diin in maqashi imila daali inaad saarataan haye oo halkaa la farjaawiyo laafihiga garaara markii tirada ah waa kaas oo la yidhaahdo haye waxa ay ku raaxaysaan hadda isku raalli garayen taa weye ama musiga la dhegaysana jug jug jug markaasaa lays wada lulis haye bal ka waran war allaha laga boqo subxana wa taala naaga qaaqaawan buu ka eegi naag iyo nintinta isku dhegaya laga eegin oo saasii jiifanaya oo adinku maadinta isku dhegtaan dadku bixi waayoen haye qaawana hadduu raba samaato ina lilah war allaha laga boqo subxaana wa tacaala allah qur-aanka wuxuu ku yidhi wacaashiruhuna bilmacruuf wa ragga islaamka o dumarka wanaag kula mucaamalooda oo wanaajiya oo ha xumaynina xadiis saxiixa ayuu ku yidhi rasuulku markuu allah yidhi waxaashiruna bilmacruuf alaa fastawsuu binnisaa khayra war dumarka khayr iyo wanaag u dardaarma u yidhi maxaa dhacay fa inamaa huna cindakum cawaani bu yidhi agtiina kuwa gafaalan bay ku yihiin asiiraad weeyi reerkoodii idinka soo raacay ikhtiyaar ma lahan taxtigiina iyo maamulkiina ay ku jiraan ee dumarka wanaajiya oo naftooda badbaadiya oon diinta islaamka amra oo wanaaga u sheega yaa ayuha aladiina aamanuu qu anfusakum waahlikum naara ma tualla calayh naftiina iyo ehelkiina naarta ka dhowra warajulu raacin fii ahli wa huwa mas-uula can raaciyati ninku ilaaliyo reerkiisa ka yahay waana la su-aalayaa maalinta qiyaamada waxa la raaciyay waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha gabadhuna ilaaliyad ayay ka tahay ninkeeda gurigiisa iyo awlaadaba waana la su-aalayaa oo rabbi ka cabsada war mas-uuliyaddan qaada war mas-uuliyaddan qaado sayta waxaliya oo diinta islaamka yaan lagu cayaarin wanaag kula mucaamalooda ayaa la yidhi haweenka maxaa dhacay fa inahuna khuliqna min dilacin acwad gabadha feerqa loocan baa laga abuuray feerqa loocan baa laga sameeyey haddaad warwanaajido waa gabaroo waxun bay tabanaysaa soo garan maysid haddaad istiraa toosi waad jawinaysaa oo feertuma toosto haddii aad qalooxeeda uga caalatid iyo iimaanka ee diinta leedaha istimtacta wa fiiha xiwad waa ku istimtaacida ayadoo qaloox ku sugayna yidhi laakiin si kasta haddaad yeesho wax un baa jiraya agsarku saas ayay u badan yihiin dad aad u yaab badan oo khaliijo shabaha way jiraan laakiin kollay dhaliil baa jirta lan tastaqiima laka calaa dariiqa ayuu rasuulku yidhi dariiqa waaxidaa gabadha kugu toosnaamayso sidaa iska ahaan maydo sidaa darteed rasuulku waxau yidhi laa yafrag mu'minu mu'mina ninka mu'minka gabar mu'minad yo u caroonin in kariha minhaa khuluqan hadduu akhlaaqdeeda xoogaa baalinimo iyo hadal xumo iyo marmar ku arko radiya minhaa khuluqan aakhar dabeecad kaloo wanaagsan oo ka raali noqdo ku arkaya allay caabudaysaa iimaan bay leedahay tii kale macaasida ka dhowraysaa gurigay xaaraanta ka ilaalinaysaa awlaadii wanaag u sheegaysaa intaasaa raalli looga noqdaa haye raalli uga noqdo haddaad tiraa waa gabar wadaade maxaysaa u tiri ma awlihii noqonaysaa ma taqaana dumarku waxay samayn jireen rijaasha mama fahmin waxa qofka haddii la yidhaha waa wadaag maba dembaabay isleeyihin war ilahay baa ka cabsataa haye qarnigaan iska daya qarniga rasuulka ma taqaan rasuulku waxau yidhi sala allahu alayh wasalam dumarkaa dilinina markaasuu cumar yidhi yaa rasuula allah dari'na nisaa calaa aswaajihina haweenku raggay ku dhiiranayaan dumarkaa la dilay faraha kagaas saasuu rasuulku yidhi sala alla alay slam markaasaa rasuulku ka aamusay rag badan baa soo dilay gurigii nabiga laqad daafa nisaaun kasiir rag haween badan baa soo hareereeyay oo nimankooda ka sheeganaya rasuulka masjidka ayuu inta taago iska taagay markaasuu yidhi wallahi ina ulaa'ika laysa bikhiyaarikum kuwa dumarkooda ka eed sheegayaan kuwa idinkugu khiyaar badan maahan oo idinkugu sharaf badan ee raggo waxaa idinkugu khiyaarsan khiyaarakum liahli waana khayrukum liahli buu yidhi aniguna ninka ehelkiisa idinkugu dhowri ba- og baanahay ee dumarka wanaajiya oo dumarka xarada ka deeya oo dumarkaa garaacinina oo rabbigay ka cabsada ayuu yidhi sala allahu alay wasalam dhaafa xumaatada macquul maaha waxaad ku jirtaan waayo rasuulka xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi yani xakiim waxau samaynaya waa maxay yadribu imra'atahu jalda alcabdi falxallahu yudaajica min aakhiri yawmi qaab darada ka waran fiidka hore sida addoonka loo garaaco u dilayaa ximinka damana sariirta ugu tegaya haye waa maxay waxaas laba laba qofood ay ziisho is garaacaysa haye gabal waxaa lagu leeyahay dumarka in la dilay bay ku jecel yihiin haddii la dilay in la jecel ay dareemayaan oo inay idinku tuntaad rabtaan yaa islaamo warbal islaama soo weydiiya haye waa saas midda la garaaco oo la dilo oo la jejabiyo oo la xaraariyo basa bihiye waa wax iska caadiyo hadday dilkayba taqaanaaba haye waaba looga caana maalaabaaba laleeyahaba dubku bixi waayo dhe war alla ka baqa subxaana wa tacaala lama baana wax noocaas oo kalaa waxaa la doonaya in wanaag lagu wada noolaado rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yidhi dumarkiina wanaajiya oo naftooda badbaadiya oo diinta ku sabab ugu noqda oo khayrka ugu yeedha arrinkaas waa arrinka la doonayo si kastaba rasuulka sala allahu alayh wasalam rajul baa u yimi saxaabada ka mid a waxau yidhi maa xaqu zawjati axadina calay axadkaiyo zawjadiisa xaqa ay ku leedahay dushiisa waa maxay an tudximaha idaa dacimta buu yidhi waa inaad guudiso markaad wax cunaysid macnaha waxaa loola jeeda adiguna hadargin ayaduna yaysan baahanin ee macnuhu maahan afka waxaad gelinaysa ha geliso macnaha waxaa laga wadaa qofka ka noloshiisa ka shaqeey watabsu waa ilagtasayta markaad labisanaysid labis u dhah inay iyaduna araban tahay oy hal baaki ku xirxiran tahay adigana sagaal iyo labaatan joog ku taado yaaqi diinta arrinkaa ma qabto rasuulku waxau yidhi walaa tadrib ilwajh wejiga waxa uga dhifanin walaa tuqabix lacnad baa kugu taalla iyo faliidikaana iyo wejigaada madow iyo wasaqiya iyo adiga iyo aabbaha iyo hooyada waxaasaasina ha ku oranin haye raggii talyaanaga faliidikaana yaqaanin odayaashii haye waxaasa ku oran walaa tahjur ila fi lbayt gurga mooye meel kale aadi haddii xumaana idin dhex marto haseela kilaysanay gurga dhinac kasta ha sariirta ka durugto taas waa la doonaya waa xadiid xasana bal waxau nabigu sheegay u firi sala allahu alay wasalam rabbi waxau noo xadeeyay gabadho hadday naashisan noqoto waaniya wax u sheega oo ninkoo gabadha waani hadday waanada kaa diido sariirta ka durugto dhinac kale ka seexa gurga hadalka haka goosan hadday intaa diido gacantaada u qaad baa leeya darban kayra mubarax buu rasuulku yihi marada dariifteeda ku dhifo sida dameerka in lagu dila laaquto qof weymaysid ku dheh ilaa waa dilaynta markaas hadday caqli leeda waxaas way ku waaqaada doontaa haddaysan caqli lahayn oo inta ay ku hagaag weydana wain khiftum shiqaaqa baynimaa fabcatuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illah baynahuma markaa ka gada xaakiman baa la raadinaa ninka xaggiisa iyo gabadha xaggooda ka socda markaas ayaa wanaag lagu dhex gelaya oo dadkii la wanaajinaya oo rabbi ha laga cabsado war xaqa ka ha la ilaaliyo rasuulku waxau yidhi haddaan axad amrayo inuu waxaad u sujuudo gabadhaan oran lahay ninkaaga u sujuud xuquuqda oo ku leeya farabanideeda inantay rasuulku waxau yidhi hadday inantu shanta salaadood dukato oy ramadaanka soonto oo jirkeeda xaaraanta ka ilaalido ninkeedana ku adeecdo wax kastoo alla raalli ka yahay jannada ayay gelaysaa haye janna inaad gasho sooma rabtid haddii kale ninka adeeca lagu yidhi maaya adoona dheh rasuulku markuu ragga la hadlay wuxuu yidhi fattaqu llaha fi nnisaa rabbi uga baqa dumarka maxaa yeelay waxaad ku qaabateen buu yidhi dumarka biamaan illah waxaadna furuujtooda iyo jirkooda ku xalilateen bikelimat illah buu yidhi sala allahu alay wasalam haye istimtaaxaas iyo inay guryaha idiin joogaan mooye wax kale kuma lihin ha ku xadgudbinina macnaha dhib ha u geysanina ha garaacinina ha xumaynina ilaa inay gurgooda us gurgiina usoo golaan xadgudub ku sameeyaan maani inanta hadday fa- fa- fa- yani faaxisho iyo macsiya la timaado ninka waxaa loo ogolaya inuu canaanto hindada u yidha waana ku garaacaya tasal maxaa saa mas-uulka arrijaalu qawaamuun wey mas-uul buu ka yahay waa laga doonaya adinkuna waxaad ku leedihiin bau rasuulku yidhi allaa yudina furushakum man takrahuun axadan axad aad ka haysa inaysan firaashadiina kusoo joojin walaa ya'danna fii buyuutikum lima takrahuun axad aad ka haysa inayna gurgeena usoo idmin inanta hadduu ninka u yidhaahdo gurgaad qofma keeni kartid waa inaysan keenin ma ogolaan kartid aabbahay buu ahaayo hooyadayba ihadiyo waa dhammaan karta arrintaas waxa labada ku dhashay albaabka kama soo geli karaan hadduu kama soo geli karaan waajib ayaa waxaa asaga loogu leeyahay sidau aabihii iyo hooyada u wanaajinayo inuu gabadha aabahii hooyada u wanaajiyo waajibka asaga lagu leeyahay haddau ku xayaaro ase ausan asagu la imaan inuu ilaahay diintiisa ka baxay adiga waxaa laga raba inaad adeecid gurga qof sooma geli kartid haddaad adigu ninka curusood gurga iska leeda adigu soo gashat hadda gurgaadaa maamulaya gabdha saasaa jira la sheegaya taas mushkila ma lahan laakiin haddaan arrinku sidaa ahayn oo ninka kale gurga mas-uulka kiradiisa wixiisa iyo dhismihiisa waa asagu iska leeyahay shaqa kuma lihid gurigaasan inan ka tee joog raalli noqo rabbigaana ka bar subxaana wa tacaala inanta muslimadda haddaysan nicmada ninkeeda u gala ka sugurin ilahay agtiisa ridaya raxmad ku alaam rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam qof walba waxaa la doonayaa qofka kale marka wanaajiyo inay iyadu ku tiraa jasaaka allahu khayr alladi wanaajiyey isagoo ku yidhi allaha ku wanaajiyo cuntadii samaysay reexad darbal ii dhala khayr allah ku siiyo qof walba qofka kale waxa u galay waa inuu uga sugriyaa bal iskaba dhaaf in la ysaga sugriyaa waa la isku caayino waa la dirino waa la isaflagaadayno maxaad meesha u joogtaa maxaan kuusoo wadana mar la yidhaahayo mulay ayad wax kala sheegto war ilahay ka cabsada war walaalooba war diinta ilaaliya war mawduucan sida looga hadlaya lagu daaliyay dadkiina isbedeli oo kusii engegayaan guri walba iyo meel walba oo diinta laga sheegaya sagaal iyo labaatan qoraal ayaa taalla oo dacwa oo guurka looga eed sheeganayo allah ayuu dadka hagaaji oo guurka mid hagaagsan ka dhig oo guryaha dadka dhisanaya wanaag dhex dhig oo kuwa hore u dhigtay wanaaji oo ilmahooda hagaaji rabbi samaanta hana waafajiyo dadka islaamkana wixii anfacayo adduun iyo aakhiraddan ugu jirta allah ha u sahlo wiilashaiyo gabdhaha